bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal qodobada warka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle cali cabdilaahi xuseen guudlaabe oo kulan dadweyne ugu qayb galay degmada cagdale mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle oo kormeeray boqda kulmis odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe oo baaq ka soo saaray colaadda ka jirta xadka hiiraan iyo shabeellaha dhexe halha u naxariistee sheekh cusmaan xadiika oo muqdisho lagu aasay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka dooday hindisa sharciyeedka xeerka shaqada soomaaliya wararka dibaddana waxaaad ku dhegaysan doontaan ciidamada yukrein oo sheegay in saddex iyo toban diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka la soo riday qodobadaasi iyo wixii ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eeboono qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu doorka horan markan waxaad ku soo dhowaataan asigayo faahfaahsan aynu ku bilaabnay madaxweynaha hirshabeelle cali cabdilaahi xuseen guudlaabe ayaa kulan dadweyne ugu qayb galay degmada cadale maxamed abukar caseer ayaa inoo faahfaahinaya ujeeddada kulankan dowladda iyo dadweynaha hirshabeelle ayaa ahaa sidii laisaga xog waraysan lahaa mashaariicda horumarinta bulshada laga dhaqangeliyey degmada iyo baahiyaha weli ka jira deegaanada ka tirsana degmada cadale waxaana si gaar ah diiradda loo saaray sidii loo xoojin lahaa wadajirka iyo midnimada bulshada isku xirka maamulka degmada iyo dadweynaha islamarkaana looga wada shaqayn lahaa horumarinta dowladnimada iyadoo loo marayo kalsooni dhiska shacabka iyo hay-adaha dowladda hirshabeelle kasoo qaybgalayaasha kulankan ayaa su-aalo baayaha bulshada iyo talooyin la wadaagay madaxweynaha hirshabeelle xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo maamulka gobolkan shabeellaha dhexe
sidoo kale in noola xoojiyo la dhiso saldhig sidaa ogtahay degmada saldhig fiican ma lahan in saldhig la dhiso saldhig boolis codsigaas ayaa wataa waxay tahay su-aasheeda marka waxaan rabnaa anaga ka dhalinyar ah inaan helno dhowr tiimo sportsa oo ah ka dhisan degmada inaan helno horta garoon ama macbala ama garoon caalami ah in qorshaha hirshabelle inoogu darto
ayaa madax meesha u jiraa majuul u laabmaane inaan horta baahida degmada taallo la qabyatiro tuulo kastana insha allah haddii la raalli ka noqo sidaasaan qorshaha noogu jirto in dadku waa ognahay waa iska danayar yihiin safarka iyo isu socodku waa dhibaahe adeega bulshada ay rabaan tuulo kasta inay ka helaan waa rajaynayna insha allah haddii la raalli ka noqdo baahiyaha ka jira marka guud ahaan in la daboolaa naga go-an iyadoo loo fiirinayo siday u kala daran yihiin haddii ilaah yiraahdo iskuulkana maantaaba la dhagax dhigay dugsi hoose dhexe sare ayaa la dhagax dhigay mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle ayaa kormeeraya buqda kulmis caliika ayaa inoo faahfaahinaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole hirshabeelle iyo maamulka degmada maadaya ayaa kormeeray buqda kulmis oo hore ugu fatahay webiga shabeelle maamulka hirshabeelle ayaa dadaallo ku bixinaya sidii lagu xiri lahaa buqda kulmis oo hadda ay marayso meel gabagaba ah xiritaankeeda qaar ka mid ah bulshada ku nool tuulada kulmis ayaa warbixin ka siiyey mas-uuliyiintan khasaarihii ka soo gaaray fatahaadda webiga shabeelle iyagoona dalbaday in gargaar la soo gaarsiiyo wasaaradda beeraha hadduu ilaahay kuu diido oo maanta halkan ugu soo booqday ayagoo raadinaya waxay noo qabteen in maaragtiya lagu dhaqaaqay iyo in kale maantana waxay taagan yihiin waxay noo soo dhiibeen inaan wax ku qabano iyo in kale xaqiiqadeeda way taagan yihiin alxamdulilah bukdan ma aha mid lasoo koobi karo dhibaatada oo guriyo iyo amba hanti ay geysatay ma aha mid lasoo koobi karo waxaan haddana usii baahannahay dhulkii beereed oo abuur u baahan oo abmakiino u baahan oo haddana bukda weliba kama soo dhammaanin shaqadeedii ay wax kasii horan tahay haddana ay diyaar noogu sii yihiin inay wax ka qabtaan waxay ka qabteen haddana ay wax kale kusii daraan ay diyaar u yihiin gudoomiyaha maamulka degmada maadaya ayaa sheegay inay u baahan yihiin dadkii ku waxyeeloobay fatahaadda webiga shabeelle in la gaarsiiyo gurmad welina waxaan joognaa faanona farow kama qodno waxa waaye intii la qabtay in kasii badanaa dhimanoo haddii aan mataqaanaa mar labaad aan la sii xirin meeshaan waa sii go'aysaa waa xaqiiq waxaan rabnaa marka inaan labu kala dhigno qayb waa qaybta mataqaanaa boqdan sidii lagu xiri lahaayo inta ka dhiman lagu dhammaystiri lahay cid walbana inay mataqaanaa garab nagu siisan ka codsanaynaa wasiir dowlaha wasaaradda gargaarka hirshabeelle cumar gaabow iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga hirshabeelle cali cismaan cali ciiley ayaa ku baaqay in si deg deg ah dadkan loogu fidiyo gurmad maadaama ay ka baaba'een dalagyadii ay beeran jireen ee tuuladan iyo dadka ku keedsan iyo tuulooyinka ag dhowba ay gargaar deg deg ay soo geersiiyaan sababtoo ah dadka ee waxay ku noolaayeen waxay ahayn beerahaas beerihiin oo ay go-an yihiin oo haddadan beer tacban ma laho biyihi ha ku jiro ee afar fasaloo isku xigto dadan beer tacbanin waa la dareemi karaa dhibaatada hayso saas darteed ee annagoo fursaddan ka faa'iidaysanayno degmada mahadeey waxay u baahan tahay gurmad deg deg ah gurmad waxay u baahan tahay oo fara badan gurmud waxay u baahan tahay daw- isdaba joog ah dhibaatooyin badan oo kusoo noqnoqday
qodobka labaad oon raba aniga inaan faro waxay tahay maadaama aan wasaaraddii ganacsiga ee, muxuu ahay aan xibin ka ahay ee, muxuu ahay maantana wafdiga wasaaradda beerada- beeraha ay hogaaminaysay aan ka mid ahay waxaan rabaa ganacsatada inaan cosi iyo ee, muxuu ahay farid baan isugu daro dadka ilaahay wax siiyey ee soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer hirshabeelle iyo kuwa istatekan iyo kuwa degmada eh, degmada mahadayba inay gacan ka geystaan wax haysto baahiyaha ka jira meeshan oo idiin muuqdo indhihiina ku ark ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir qaasin daqare maadaay kan gobolka oo guddoomiye horkacaayo een, sida ayagana ay u garab taagnaayeen inay shaqadaasi shacabka iyo wasaaraddu ay garab ka geystaan aaday ugu mahadsanyihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaa shacabka degmada jowhar iyo kan mahadaay iyo tuulada kulmisba siday isaga xilqaameen inay ayaga gacnooda wax ku qabsadaan waxaan leenahay aadaa u mahadsantihiin cid kasta oo hirshabeelle ana waxaan leenahay ku daysta sida dadkaani ay wax u qabsanayaan qof wax qabsana ayaa garab la siiyaa mar kasta maaha in lagu xisaabtamo hay-ada inay garab ku siiyaan ee, macaawina dadka la keenay in wax lagu qabsado waxaa ka habboon in gacnahaada wax lagu qabsado waanu ku faanaynaa annaguna waa garab taagannahay waxaan halkan ugu faa'iidaysanaa inaan baaq ka dilo Ee, shaqadu waa bilaaw maxaa yeelay waxay u baahan tahay in ciid lagu gediyo wax badan laga qabto arribuulga la sameeyo hay-adda faw wolban iyo cid kasta oo arrimaha beeraha ka shaqaysa waxaan leeyahay ee, dadka beeraleyda ay saddex dalag wax ka go-een ee, dalagii kuwa ya- aan tacba karin ayaa ku jiro in abuur la gaarsiiyo in laisugu tago waxaa kaloo aan ka codsanaynaa wasaaradda beeraha federaalka iyo cid kastoo gacan ka geysan kartaba in dadkan sidii arribuur loogu samayn lahaa kulmis iyo een, hurwaa boqda hurwaa haddii aan wax laga qabanna waxay noqon doontaa een, dhibaato taagan aadaa u mahadsantiin odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa baaq ka soo saaray colaadda ka jirta xadka hiiraan iyo shabeellaha dhexe mar kale waa kana caliika oo inoo faahfaahiya odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada dhexe ayaa baaq ka soo saaray xiisadda colaadeed ee ka jirta deegaanada xadka gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada dhexe ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta degmada jallaqsi iyo ceelbaraf inay kala qaadaan maleeshiya beeleedka ku dagaalamay xadka kala qaybiya labadaasi degmood odayaasha dhaqanka ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday inay kala dhex dhigto ciidamo maleeshiyaadka isku dagaalamay xadka labada gobol shabeellada dhexe iyo hiiraan
dadku way isla dhasheen in abtiina eeddo waaye kaa dhintay kaa dhimay waaye kugu dhimay kaa dhimay waaye waxaan leenahay colaadaas hala joojiyo ha lagu bedelo wadahadal ha lagu bedelo waxaan kaloon soo jeedaynaa madaxda oo madaxweynaha hirshabeelle cali guulaabe xuseen oo ugu horeeyo iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle waxaan aaminsannahay inay colaadan si wanaagsan uga warqabaan inay dadaal badan ay wadaan waa aaminsannahay laakiin dadaalka waxaan idinka rabnaa inaa- inaa la ballaabtiin gudoomiye xaafadee gudoomiye oo degmo iyo gudoomiye degmo oo dad ay wax ka qaban karaan ma aha beelaha waa badan nin walba sariirtiisu kasoo kaaga caa qorigiisu wataa wax hadda gudoomiye degmo uu ka hortegi kariya ilama muuqato oo beelaha waa hubaysan labada dhinac waa la hubaysan yahay inaan gudoomiye ana la hadlaynaa meesha kala dhamayso waxaan rabnaa idinka cidda adeegsan kartiin ka hirshabelle ahaan cidda adeegsan kartiin
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun intii dhimatay allah u naxariisto intii dhaawacatay ilaahay ha u boog- boogodhayo beriga shirkan jiraa'id waxaan u qabanaynaa walaalaha ku dagaalamaayo ee jalalaqsi iyo mahday dhexdooda ku dagaalamaayo ayaan shirkan shirkan jiraa'id ayuu u daaran yahay waxaan leenahay walaalayaalow kumanaan sana meeshaasaad deganeedeen wax dhiba iskuma qabin dirisaad aheedeen waxa waaye dad oo dhaliyo iyo eh, dhareer wadaag ahaad aheedeen walaalayaalow idinkuma fiicano ina waktigan oo adduunyada ay casri ay noqotay inaad un gadaal usii waxaan jirin aan un daba ka hayno dil faa'iido ma laha
waxaan leenahay walaalayaalow dad diris ahaad tihiin ilaaha meesha idinku beeray ced ced karrey kartana ma jirto ced ced eh, dhammay kartana ma jirto weligiin iyo weligiinna dirsa ahaa jirteen haddana weligiin iyo weligiin hadduu ilaahay yidhaahdo dirsa ahaanaysi marka waxaan leenahay nabad wiilaa ku dhasho colaadna wiilaa ku dhinto
allah u naxariista sheekh cusmaan xindiga ayaa muqdisho maanta lagu aasay cabdislaan juule ayaa warkan magaalada muqdisho kasoo diray halkan aan ku suganahay waa goobta lagu aasay allahu naxariistay sheekh cismaan eh, sheekh daa'uud sheekh cismaan xidig oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn soona saaray mashaayiqda dalka soomaaliya ku sugan kuwooda ugu waaweyn halkan waxaa ku sugan kumanaan qofood degmada kaaraan ee gobolka banaadir meel aanan ka fogeyn masjidka shifa ayay ku taalaa dadkii ugu faraha badnaa ayaana ka soo qaybgalay oo kumanaan gaaraya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya xeer mashaa'iq iyo dadweyne kale oo ku kala yimid toddobiyo tobanka degmo ee gobolkan banaadir uu ka kooban yahay ama labaatanka degmo ee gobolkan banaadir uu ka kooban yahay gudaha dalka iyo daafihiisa iyo qaar ka mida gobollada dalka runtii dadka halkan jooga waxay isugu jiraan dad aad u da'yar kuwa dhexdhexaada iyo kuwa aad u waaweyn mashaayiikh ayaa ugu horraysa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale qayb ka ah waana dadkii ugu badnaa ee ka qayb galay janaaso noocan oo kale ah qaar ka mid a culimmadii ka qayb gashay aaska iyo dadweyne kale ayaa ka tacsiiyey geerida ku timid allah u naxariistay sheekh cismaan xidig oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho sheekha wakhtigiisii ayaa dhammaaday ilaahay ha u naxariisto subxaanahu wa tacaala Ee, sheekha ee, runtii in kasta uu sheekhu uu geeriyooday laakiin muddo badan wuxuu ku dhex noolaan doonaa qulubta ummadda muslimiinta ah ayuu ku dhex noolaan doonaa maxaa yeelay sheekhu ummadda muslimiinta waxa uu uga tegey turaad cilmi ah iyo dhaxal cilmiyeed aad u fara badan ayuu uga tegey oo ilaa yowmina haadaa xalaqaadka masaajidda iyo madaarista iyo macaahidda lagu daraasaynayo ayuu uga tegey runtii waa ku dadaaleen sheekha hadda ladinkagama sheekaynaayo annaga waalidkeenu ahay qaraabanimada ka sukow dariiqada reershi calam ayaan iskula xirrayn adeerka jooga maanta asaguu ahay marka waa isaga wada tacsiyeynaynaa ahalkana waxaan leenahay maqaamkiisa in aquntina ladinka rabaa insha allahu tabaaraka wa tacaala dadaalka uu bixiyo inuusan meeshaas ku istaagin dad badanoo soo saaray wakhtigiisa geliyey oo adduunyada daafaheeda kala jooga maanta ayagana waa u tacsiyeynaynaa waxaan leenahay maanta booskiisii adinkaa joogtiin insha allahu tabaaraka wa tacaala sidaasoo kale waxaan uga tacsiyeynaynaa culummadiisii reer sheekh cali mayr reer sheekh xasan macalin reer sheekh xamed bin idriis oo kulli uu ku xirray ijaasada ka wada qaatay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka dooday hindisa sharciyeedka xeerka shaqada soomaaliya ibraahim guudle ayaa warkan asagana muqdisho inoogu soo diray xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kulankoodii shanaad oo ka tirsan kalfadhigan shanaad waxa ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka waxaana kulanka shir guddoominayey guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe guntanka makooramka kulanka maanta ee golaha shacabka oo ku furmay boqol afartan iyo shan xildhibaan waxauu ajandaha kulanka uu ahaa akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka xeerka shaqada soomaaliyeed oo maanta xildhibaanada ah golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ay ka doodeen dhammaan qodobada uu ka kooban yahay in uu jiro xeer iyo sharci aada iyo ayaad muhiim u yahay waxaan kaloo rabaa inaan xuso waxaan meel ka akhriyey in xeerka shaqaalaha soomaaliya uu hadda ka hor qaatay number one weliba ay siisay jaamacatu carab xilligii dowladdii hore odayaashiga waaweynaa waa joogaan xoogaal bay u yihiin marka waxaan rabaa inaynaan baadi'in taariikhdeenna inaynaan baadi'in xeerarkii iyo dhaxalgalkii iyaguna muhiimka ahaa waa iyadoo waxaa badatay wasaaradaha inta hay-adu u timaado inay tiraado xeel baa loo baahan yahay xeer sameeyo marka xeerka ay soo sameeyaan wasaaradda kilabooda uu buriyo xeer waddanka taariikhdiina xal u ahaa adduunka waxaa laisku dagaalaya waa historiga marka waxaan rabnaa guddiga inay raajiso xeerkaas oo ay keento kuna soo lifaaqdo kan haddii xitaa wax bedel lagu sameynayo ma rabno xeer aan aan taariikh u gallay oo aad iyo aad u qiimo badnaa inuu naga burburo in halnaha lasoo celiyo sharciga shaqaalaha in la helo midda kale waa baan kala saarayaa hay-addii maxaa yahay shaqaalaha reerka ama guddiga maxaa yahay guddiga shaqaalaha reerka iyo wasaaraddii sharciga hadda wasaarna waa sharciga waa jiri jiray waana jiraa waana sidii hore loo sheegay soomaaliya fiisha lama hor arkiyi jiray shaqaalaha soomaaliya noqonaya dhan hal meelaa laga qorin jiray laakiin hadda waa federaal sharciga naftiisa waa la federaaleyn doonaa dowlad goboleedyada ayagaa yeelan doona laakiin marka ugu horreysa in annaga baarlamahan u ansixina sharciga shaqaalaha aada aan soo dhaweynayaa guddoomiye sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe waxaana uu sheegay in doodii fikradihii maanta xildhibaanada hindis sharciyeedka shaqada soomaaliyeed ay ka dhiibteen dib loogu celiyey guddiga horumarinta adeega bulshada ee golaha shacabka waxaan ku wareejinaynaa guddigii noo keenay ayaga oo tixgelin doono soo jeedimaha xildhibaanada ay soo jeediyeen wax allaalo shuruuc oo looga baahan yahay dib uu eegis ku samayn doono asigoo tafaatiran inay noo keenaan yacni marka dambe la keenahayo si maaragtay baarlamaanka golaha ugu odeeyaan taas waa sidaas saasaan qabaa walaalayaal idinku aada u mahadsan fadhigaan maanta waa xirinaynaa aadayna waa in xodnahay halka aad naga dhegaysanaysaanna waa raydow jowhar markana wararka dibadda ruushka ay waxa uu yukrein ku weeraray lix iyo toban diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn iyo saddex gantaal oo nooca balastiga ah kuwaasoo lagu sheegay in ay ahaayeen nooca iskandarka loo yaqaano iyo gantaalo kale oo noociisu uu yahay iskander k sida lagu sheegay warbixin ay saaka soo saartay wasaaradda difaaca iyo diyaaradaha ee dalkaasi ukrein qoraalka ayaana lagu sheegay in saddex iyo toban diyaaradood oo ah nooca aan doolyaha lahayn la soo riday weeraradan ayaa laga fuliyo gobolada qarqoof bultaafa iyo sumi iyo kiyef sidoo kale maamulada ciidamada ee goboladan ayaa sheegay in haraadigii diyaaradaha aan doolyaha lahayn ee weerarka loo adeegsada ay kusoo dhaceen gobolka saami gaar ahaan xarunta kaabayaasha tamarta akhyaartan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda caawa na soo gaaray waanaga intaa cidduu warka iyaga seeganay waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebooka ku leenahay radio johar sidaas iyo nabadgelyo